calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kheerta qiimaha lah wadanka la xidhiidhay meel kastoo aad dal iyo dibadda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga somali diaspora news dot com kuna soo dhawaada warwaxii dal iyo dibadda aan idinka helnay habeenkan caawa oo idinka imanaya stuudiyaha ay shabakad ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan qodobadan caawa idinkuga haynana waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saydici oo maanta qaabilay wafdi ka socda imaaraadka carab gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer faysal cali waraabe oo dalka ku soo laabtay iyo gudoomiyaha baarlamaanka somali ahna afhayeenka ah iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo kusoo dhaweeyey madaarka cigaan international airport wasiirka wasaaradda madaxtooyada oo ah hiweeliyaan maaraayaha wadooyinka somalilan oo lacag deeq lacag ah ku wareejiyey guddida dhismaha wadada beligubadle iyo hargeysa xildhibaan si weyn u cambaareeyey warar lagu baahiyey qaar ka tirsan mareegaha internetka saxaafadan uu soo jeediyey inay dhowraan anshaxa suxufinimo al-shabaab oo la sheegayo in lagala wareegay deegaano horleh iyo khasaaro ballaaran oo soo gaadhay dadka rayidka ah akhyaarta qiimaha leha wadanaga dhexdhiidha intaas waa qaar ka tirsan war wixii aanu aaweydiihaynay oo kooban haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa maanta kulan la yeeshay wafdi ballaadhan oo ka socda dalka imaaraadka carabta kuwaasoo booqasho dalka ku yimid wafdigan oo kasoo degay gegada duyuuradaha cigaan international airport ayaa warbixin ka dhagaystay afar wasaaradood oo kamid ah hay-adaha dowladda madaxweynaha ku-xigeenka oo hadal ka jeediyey madashaasi ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisii aad baan ugu baahannahay maalgelintiinaan leenahay inay maalgashadaan waxaan noo farxadana midda kale inay dalka yimaadaan oo duruuftiisa iyo nabadgelyadiisa iyo fursadaha yaala inay arkaan ayay aad noogu farxadaan waanu kusoo dhaweynaynaa aad baan idikusoo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidi jiray fasaca waraabe ayaa maanta dalka laabtay kadib safar dheer oo uu in muddo ahba uga maqnaa wadamada caalamka waxaana kusoo dhaweeyey gegada duyuuradaha caalamiga cigaan international airport madax sare oo ka tirsan xisbigiisa iyo madax iyaguna ka socday xisbiga mucaaradka wadani oo horkacayo gudoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan ciro gudoomiye faysal oo warbaahinta kula hadlayay qolka nasashada ee madaarka cigaan international airport ee v i b ga ayaa ka warbixiyey safarkiisii wadamada dibadda uu uga maqnaa waxaana uu sheegay inay isugu jireen qaar diblomaasiyeed iyo qaar ay kala qayb qaadanayeen jaariidaha reer somalilan ku dhaqan wadamada caalamka warbixin aanu arrintaas ida ka diyaarinay ayaa waxay u dhacday sida tan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa maanta abbaaro toddobadii oo saddex marirla kasoo degay gegida dayuuradaha caalamiga ee cigaad international airport kadib safar dheer oo muddo laba bilood iyo toban cisho ah oo ugu maqnaa wadamada dibadda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa waxaa garoonka cigaad international airport kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga ucid iyo saraakiil sare oo iyaguna ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani oo horkacayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ciro iyo xogayaha guud ee xisbigaasi maxamed cabdilaahi uurcadde gudoomiye faysal oo warbaahinta ugu waramayay qolka nasashada ee v i b ga ee madaarka cigaan international airport ayaa ka waramay safarkiisii dheeraa iyo waxa uu daaranaa waxa uu sheegay in uu safar dheer ugu maqnaa in badanna uu wadanka ka maqnaa oo uu wadamada caalamka qaarkood ku joogay safaro ujeedooyin kala gadisan huwanaa sida ka qaybgelinta shirar kala duwan oo lagaga hadlayo arrimaha caalamka iyo arrimaha gobolka geeska africa waxaa kale oo uu sheegay in uu jaariyadda reer somalilan kala qayb galay xuskii maalinta qaran ee sideed iyo tobanka may dhinaca arrimaha dalka waxa uu sheegay in ay ka xun yihiin khilaafka haatan ka dhex akra maxaafiska ee talada somalilan haye ee kulmiya isagoo sheegay in ay qayb ka noqon doonaan waawaan waana ay ka geli doonaan isu soo dhoweynta garabyada isku haya xisbiga kulmiye dhinaca doorashooyinka waxa uu sheegay inay muhiim tahay in si degdega loo qabto diiwaangelintii codbixiyayaasha iyo tii injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uci kaloo uu sheegay oo uu ka hadlay dadka isku soo baxaya ee huteelada shirarka ku qabanaya ee sheegaya inay xukuumadda taageersan yihiin waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay innaga oo maanta ku dhaqana xabka xisbiyada badan ee marti barty systemka in haddana ilaa hadda dadkii ay ku dhaqmayaan qabyaalad ay ahayd in laga gudbo wakhti xaadirkan waxa uu sheegay in madax dhaqameedka iyo salaadiintu aanay ku milmin siyaasadda waxa la isku hayaana ay tahay siyaasad ee aanay ahayn arrimo dhaqan isagoo u soo jeediyey madax dhaqameedka inay ku eekaadaan oo keliya arrimaha ay u xilsaaran yihiin faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid waxaa kale uu si adag uga hadlay faralka ay ku kacaan ciidamada loo yaqaano r r u da ee habeenkii guryaha dadka ugu daata oo uu sheegay in ay tahay taasi wixii laga soo dagaalamay oo aanay mudnayn in ay wadanka ka dhacaan waxa uu tilmaamay in ay hore ay u sheegeen in wax badan ay naga qaldan yihiin oo ay tahay in la iskugu yimaado shirweyne qaran oo lagu faaqido arrimaha inaga qabyada ah isagoo hoose ka xariiqay in ay haatan ku haw jiraan in ay dib u bilaabaan shirweynihii qaran ee ay hore ugu baaqeen waxaanuu yidhi gudoomiye faysal علي ورابه وأرمها سي كهاليا
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسم رسول إلهي وما الله سبحانه وتعالى إلهي كريم ما الله إلهي أنا مقصد يوسف عليا ما الله وحنا ما هلنا غيانا dadka iga horyiimi ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan waxaan anugu hadda maqnaa laba bilood baan maqnaa alxamdulilah rab alcaalamiin iyo toban beri hawshan ku maqnaana waxay ahayn hawl isku dhex jirta hawl qaran iyo hawl magaalanka xusbida socdaalkay waxaan ka bilaabay marka hore nairobi oo arrimaha kala soo hadlayay magaalanka ee diiwaangelinta iyo forestrationka water restorationka kabacdi tanzania aan ka qayb galay shir wadamada afrikaanka ah ilaa koo iyo labaatan wadan oo afrikaana asxaabtooda oo ilaa toban yihiin xukun asxaabta talada haysa aan kaga qayb galay kabacdina waxaan qabtay wadanka germany islaan shirka qayb galay ilaa shirka germanka iyo afrikaanka energy ministerska halkaas sideed toban wasiir oo afrikaan oo ku tamarta inay shirka soo qayb galeen kabacdi waxaan tegay finland kabacdi waxaan tagay ingiriiska sideed tobankii mayna waxaan ka qayb galay imaaraadka oon jaaliyadda imaaraadka kala qayb galay alxamdulilah rabi alcaalamiin arrimahaasoo dhan waxay ahaayeen arrimo qaran bay ahaayeen dad badan oo afrikaana soo barano wasiiro leh asxaabta leh markaa socdaalkay saasuu ahaa alxamdulilah rabi alcaalamiin dadaalka loogu jiro dee somaliland inay adduunka laga raariyo ayuunbuu ka mid ahaa markaan u soo noqdo arrimaha somalilan hadda waxaa isku bahaystay cududo xoogag ka soo horjeedaa isku bahaystay oo taladoodna gaadhay inay somalilan baabi'iyaan cadowgeenu aad iyo aad buu shaqaynayaa sumcad darro ayaa lanagu riday waxaa gobolaan leenahay baa la sheeganayaa waxaa inagu socda mu'aamarad weyn oo gamco badan oo shisheeye ah oo soomaali adeegsanaya ayaa inagu socda waa taa keentay in maanta la yidhaaho shidaalkooda ma qodan karaan shidaalka laynagu haysto u n-ta loo diray waxaaso dhan waxay ka dhacaysa waxa weeye maadaama inagu aynu hoosteena isu jeedno oo aynun kor indheheena u qaadeen cadowgeena wuxuu helayaa masrax uu keligii ku ciyaaro wuxuu doono inaga yeelo arrimahan hadda ka socda somalilandna arrinta xusbiga kulmiya ee tada haya tada socdaana waxa weeye dee kulmiya wuu waayo aragnimo badan buu soo arkay waxa waaye waxa leesan leemay baa waxbaa laga bartaa waxa soo maray qabsiga waxa soo maray magaransa ucid waxa soo maray magaransa udub inuu wax ka faa'iidaystay ahayd waanu isqaban karaa xusbigu oo waxa la isku qaban karaa waxa weeye awood baa la isku qabsan karaa awoodda waa lagu waa la challenge gareeyaa ceeb maaha maxkamadaanu isla galla annaga waad ogtihiin udubuu ku burburay laakiin waxaa ceeba dadkan qabaa'ilka ah ee habka qabiilu hadlaya ee ceeb weyna marka ay xusbi isku hayo talada tala qaran iskuma hayo dan qaran awood ay ku tartamayaan dhexdooda ah marka inay afqabiil lagu hadlo oo qabaa'il la soo dhex galo oo ay ku milmaan magaranaysa muranka asxaabta waxay keenaysaa foofxumo weyn baa weeye waxaan kula talin lahaa in dadka laga daaya qabiilkan laga daaya laga daaya ayaan ku talin lahaa laga mamnuucaa siyaasadda waxay leedahay institutions bay leedahay siyaasaddu asxaab bay leedahay parliamentarians bay leedahay wasiiray leedahay laakiin inay halkaa rag soo fadhiistaan adduunku arki maysid meel kale soomaali inay halkaa soo fadhiistaan annagoo reer hebel reer hebel iyo iyo isma qabtaan qarannimada inaynu noqono qabaa'il dee xeerarkii qabiilku kala socda iyo inaynu dee inaan distoor iyo sharci baynu leenahay ku noolaano wax u dhexeeya ma jirto labadu meel ma wada geli karaan waxa iyadoo aad iyo aad u foolxun waxa weeye ciidamadan dadka u dhacaya habeenka u dhacaya waa wixii aynu ka dagaalanaba weeye ku caajinay faqista dawladda ku dhagacna shar u keenmayso sharafdare u keenaysaa dawladda iyaga iyo qolo kalena shaanda qarxinaysaa labada qoloba waxa weeye sumcaddii iyo sharciga reer somalilan iyo qarnimada ayay labadooda ay ceeb ku yihiin maana aha inaa wasiiraduna u maqacmalaan wasiirku wuxuu u dhexeeya ummadda waa wasiir qaran weeye in wasiir qabiil u noqdo maaha qabiil qofku hadduu dooya waa caaqil doontaa iyo suldaan wasiirku waxa weeye waa wasiir qaran ummaddu way u siman tahay inuu ku meelayso oo af qabiil ku hayo qabiil shariyo waxaan u arkay iyadana inay guul daro tahay anyway waxaan jecellaa insha allahu tacaala aan dress iin soo saarno si dhaqso ah arrimaha dhan laakiin waxaan ku talinayaa hore waan ugu talinay in shirkii wada tashiga ah deglig laysku yimaada gacan dowladdu ka geysataa waynu horaan u aragnay inay wax naga qaldan yihiin haddana way muuqataa inay wax qaldan yihiin waa hoos baynu sii soconnaa sumcaddeeni dawladdu waa xilkeeda ma inay xilkeeda waajibaadka weeye inay qabataa qaranimka ay u shaqaysa ummadda wax loo doortay maha waxay ku faan karto waa waa shaqadeeni hadday waddo dhistay hadday guryo dhistay hadday lacag bedeshay waa shaqadii loo samaystay laakiin dhaliilo badan oo kalaa jira baahi arrimo badan oo jira jira baahin oo dhaliilo badan kalaa jira shacbigana lacagtaa laga qaadaa tacliintu waa lacag isbitaalku waa lacag biyuhu waa lacag leerku waa lacag waxaasoo waajibaan marka shacbigeena aynu intaasba aynu u qabanayn inaynu isku dulqa qabsano oo aynu qalfoofka isku duldilno oo aynu maalin kasta magaranaysa waxay ka naxa keenaan ma geeyaan maalin shacbi reer soomaaliya waa shacbi aada u wanaagsan aada iyo aad maga dulqaad badan dhibaato badan ku soo dhacday maanta waxay ahayd inay nastaan ay ku iloobaan wixii magaranaysa dowladii siyaad bare ku samayn jirtay laakiin haddaynu inagu aynu sidii maxamed siyaad bare aynu u macaamilo oo aynu dadkeena ka nixino oo loo soo dhaco guryaha sariga carruurta loo soo dhaco oo loo soo daato waxaanu arkaya inaan waxba aynan bedelin marka waxaan leenahay in dawladdu ay dadkeeda midaysaa weeye inay talada urursataa weeye inay wada tashi gashaa weeye talada oo urursado oo tashigu dadkoo la mideeya kolba cidda xukunka haysa u faa'ido tahay ana waxaan jecelahay insha allahu tacaala marka cabdirmaan halkaa fadhiye inaan anaguna aan arrinta kulmiye aanu gallaa ayaan jecelahay insha allahu tacaala oanu si wanaagsan u noqonaa si honesta sharcigooda akrinaa sharci baa lagu kala baxaa reer hebel baa meel qabsay iyo reer hebel baa u jawaabay iyo dad aan labada qoloo mid ahayn oo ka dhex qaylinaya oo isla bal caqli ku siiyo oo isla istusa anugu ma aragno wanaag ee dadkaas reebaha isku soo ursanaya ee ku hadlaya asligaadada ee magaalada dadka qaybiyadu kala qaybaya ee waqooyi iyo bari iyo galbeed iyo hawdu kala qaybaya magaalada hargeysa waxaan arkayna inaan faa'iido helin waxaan leenahay afkiina haysta shaqadiina ku adkaana waxna waa siyaasad
xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa maanta mar waraysi gaar ah ku siinaya xafiiskiisa magaalada hargeysa shabakada wararka qurbajog com waxa uu sheegay in qaar ka tirsan mareegayaasha qaarkooda lagu qoray warar uu been abuur ku tilmaamay oo ka dhanah isaga halaman xaamuud ayaa sheegay inuu sharciga la tiigsan doono cid kasta oo ka dambaysay warkaas isaga ah waxaana uu soo jeediyey dhammaanba dadka ku fogan howlaha dhinaca saxaafadda inay ilaaliyaan xeerka iyo ashana arrintaas idka diyaarinay kusoo dhawaada xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan kana soo jeeda gobolada bari ee somalilan ayaa maanta mar uu waraysi gaara siinayay shabakada wararka caalamiga ee somali diaspora news dot com waxa uu ka hadlay warar uu sheegay inay yihiin been abuur oo laga baahiyey xildhibaanka ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in uu la xidhiidhiyey wasiiro ka tirsan xukuumadda madaxweyne siilaayo ururada xagjirka ah ee ka jira soomaaliya gaar ahaan al-shabaab sida lagu baahiyey qaar ka tirsan mareegaha internetka xildhibaanka ayaa sheegay in uu sharciga la tiigsan doono kas oo arrintaasi ka dambaysay isaga oo hoosta ka xariiqay inuu yahay nin afkaaban oo aan ka hadlin arrimaha siyaasadda inta badan xildhibaanka oo xafiiskiisa golaha wakiilada somalilan oo waraysigan kula yeeshay ayaa ugu horreyn waxaan weydiiyey waxa uu maanta ugu yeedhay shabakada wararka ee qurbajoog dotcom waxaanu barnaamijkan aad iga qabanaysid sababta aan maanta halkan aynu isugu nimina waxaa muhiimadeedu ahayd war aan sal iyo kheyr toonna lahayn oo maalmahan la soo geliyey website-ka la yidhaahdo kalshaale websitekaas oo niyahof meel kaga dhacay sharaftii iyo karaamadii saxaafadda runtii waxaad arkaysaa website nin sawirkiisii xildhibaan sawirkiisii inta meeshii lasoo dhigay laga dhigay xildhibaankii oo hadlaaya arrimo khaldan oo liddi ku ah dalka jiritaanka somalilan ka hadlaaya oo wasiiro dhaleecaynaya ilaa janankii ciidamada ilaa qarxii ka dhacay bahashii jabuuti waxyaalahaasoo dhan oo la buunbuuniyo aana shuqul ku lahayn anigoo aan hadlin anigoo aan shir jaraayad qaban haddana waxaasoo dhan anigii laygu ajiskareeyey runtii waa wax meelka dhaca waa wax sharaf dhac ku ah saxaafadii iyo qarannimadiiba waayo qofku inuu bareeraa fiican hadduu raganimo leeyahay nin rageed waxaanu aqaanaa ninka bareera oo yidhahda hedin oo war cad saa usoo sheega laakiin nin luqluq soo gala wax jira maaha runtii aadna waan uga xumaa inaan u jawaababa ma jeclayn sababta laakiin aan ugu jawaabaya waxa weeye dadku inay u qaataan inaan anigu waxan ay wax jira yihiin oo sababta aan u beeninaya waa sidaa laakiin ma istaahilo runtii xaqiiq wax loo jawaabo arrimahan kugu yeedha waa arrimaha arrimahaasina saliya raatoona ma laha afdhaqanka iyo saqajaannimada noocaasna anigu malihi wasiiradana sabab aan u dabagalo oo aan waxaa uga sheeg sheegana maba jirtaba waayo waxaan ogahay wasiiro shaqadoodii ku filan ilaa jananka booliska oo shaqadoodii ka adag oo always xafiisyadoodii diyaar ku ah dadkuna waxay iska jecel yihiin uun qof shaqaynaya oo shaqo ku jira oo wanaag wada inay xumaan ugu bedelaan laakiin ilaahay baa ka jisaasiin doona aad baan uga xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha wakiilada somalilan waxaa lagugu tilmaamay inaad tahay xildhibaanada maxaa yidhahdaa qunyar socodka ee aan inta badan ka hadlin xaaladaha aba loolanka siyaasadeed ee dalka ka jira maxaad isleedahay ayaa ku kalifay in shabakadahan ajeegsi warkan ay kaa baahiyeen ay arrinta noocaas ay ku dhaqaaqaan runtii saaxiib taas oo waxaan la yaabanahayba dee waayo qofku markuu shir jaraayad qabto uu arrin ka hadlo feedback uu samayn karaa oo qof kale uu dhisan karaa uu soran karaa qofka sidaa samee laakiin arrinkan anigu kamaba hadlinba siyaasadaha hadda maanta taagan ee ugu waaweyn oo hadda runtii waa xisbiga kulmiye oo dhexdiisa waa wax beer somaala oo xisbiga dhexdiisii ah taasina kolle xisbigu markuu shaqo qabanayo shaqooyin uu leeyahay howlo way islaaflaafayaan shaqa marka meesha ka socotana waxbaa la iskaga hor imanaya taasna waa wax iska dhammaanayo guurtida gacanta ku haysa laakiin cid aan wax ka sheegay iyo meel aan wax ku sameeyey midna ma jirto laakiin waa iska nasiib daro way dhacdooyin dhacana baan u qaadanayaa dhibna iguma hayso aniga dee waayo qof walbi wuxuu falun baa baa lagu ajisgaraynaya culture iyo dhaqankaana melihi anigu muddo dhan baana golaha wakiilada kusoo jiray ilaa jedin yeris baan golaha wakiilada ka ahaa markii horena waxaan ahaa teacher macalin ka howlgala dugsiyada somaliland siiba hargeysa inta badan marka dhaqanada iyo waxaas faltankaa nacsimadu ku jirto weligeyba maan isticmaalin aadna waan uga xumahay wixii ii keenay okay ma is leedahay dad aad sahaysaan baa idiin soo dhex maray taas eh, ma lays oran karaa wallaahi sida aad ii sheegtay qod cid aanu ishayno iyo cid aanu isku qabannay midnaba ma jiro xitaa ra'yi cid aanu isugu nimi ma jiro laakiin way dambarsan doonaan kolley meelaha sharciga ee hay-adaha sharciga ee barnaamijyadan qaabilsan waan u gudbiyey waana daba socon doonaa wayna ka shallayn doonaan kolley wixii ku kallifay waxan iyaguna m- waxay isleeyihiin waa qarsoomi doontaan mana qarsoomi doonaan wayna soo bixi doonaan insha allah insha allah haddii ilaahay ka dhigo okay anu aad iyo aad kaaga mahadnaqaya waraysigan gaarkaasiinaysa shabakada wararka qorbajoe dot com ugu dambeyntii maxaad usoo jeedinaysaa eh, dadka ku foogan wararka iyo warbixinaha eh, eh, eh, shabakadaha soomaalida guud ahaantood runtii anigu waxaan ahaa xildhibaan golihii hore ka tirsan xeerkan haddaan go- eh, golahu ka- eh, saxaafadda xogeyntii saxaafaddan markaa guddigii saxaafaddii gu- eh, xogeyihii baan ahaa runtii maalmaha waxaan isku qabsanay da-da oo ahayd shan iyo soddon in laga dhigo iyo shan iyo labaatan runtii shan iyo labaatan sababahan uga dhignay waxay ahayd dalku maadaama uu iska yahay dal eh, qaadaame mandhirgaan oo aan la ictiraafin weli dhallinyaradu ha iska ceeshto laakiin marmar waxaad arkaysaa waxyaala lafjab iyo dhabarjab dalka iyo qaranka iyo intaba ku ah oo ay ay adeegsadaan hadda kan oo kale kulli cid uun baa u geysay kalshaale kalshaale annaga wax naga dhexeeya ma jiraan isma garanayno meelaan isugu nimi garanayno cid uun baa adeegsatay u geysay laakiin way ka shallayn doonaan laakiin waxaan kula talin lahaa war mar walba wixii een, nidaamsan oo system oo protocol leh raaca saxaafaddana meel ha kaga dhicinina sharafta iyo saxaafadda hadda xitaa maalmahan dhexdaasa xeerkan een, golaha waa lasoo dhigay saxaafadda xeer cusub annaga waxaan nahay mudanayaasha ka soo horjeedee lahaa war xeer cusub macno uu samaynaya ma jirtay xeerkii hore kaabis iyo wax ka bedel ha lagu sameeyo runtii ma adeegsada wax- marbaanjada waxaan u adeegsanayni wixii si fiican ha u socdaan transparentina ha lahaadaan laakiin haddii wixii xumaan loo adeegsado sharciyo culculus baa iman doono oo laga shalayn doono laakiin waxaan u soo jeedinayaa inay ku ekaadaan oo ay nidaamka iyo systemka iyo protocoolka saxaafadda ilaaliyaan min fadlak aad iyo aad baad mahadsantahay mudan saaxiib qaaliya wararka ka imanaya gobolka boqol ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowlada soomaaliya kuwa ethoobiya oo oo wada jira ay xarakada al-shabaab kala wareegeen deegaana ay ku lahaayeen saldhigyo ciidan saraakiisha ka tirsan ciidanka dowlada soomaaliya ayaa sheegay in guule ay ka gaadheen dagaallo ay al-shabaab kula galeen deegaana ka tirsan gobolka boqol waxa ayna saraakiishu tilmaameen in gacantooda soo gashay ilaa afar deegaan oo al-shabaab haysteen kuna lahaayeen saldhigyo military deegaanada la sheegay in al-shabaab gacantooda ka baxday lagana lana wareegeen ciidamada dowlada soomaaliya iyo kuwa etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxaa ka mid ah rob dhuure iyo deegaano kale deegaano culus oo labada dhinac maalmihii lasoo dhaafay ku dhexmaraya deegaanada deegaanadan iyo deegaano kale oo ka tirsan uh, gobolka bakool ayaa la sheegayaa in ay ka dhasheen khasaarooyin xoogan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac iyo weliba dadrayd ah akhyaarta qiimaha leh waddanka gadaxidhaay guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa war waxiitan iyo dibadda ayni ka haynay warkan waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idin leeyahay
ubaxa ruxmaaye qalbiyala ku yaaliyo sidaasayo fiilayd amba uduga geedaha waxaa laas qaraaraba yaaneegba dhugashada intahaaga cawnsha haywaaye aragtida waxaa laas qaraaraba miyaan eegma dhugashada indhahaaga cawsha haywaaye aragtida ayatinka nolole ismahana lahayo ubadii dhashaayo horidaydi noqotaa ayatinka nolole ismahana lahayo ubadii dhashaayo horidaydi noqotaa siduu qaysta dunyada layla ogolaadee iyagoo awaaraha waayaha ku ogsaday siduu qaysta dunyada layla u ogolaadeen iyagoo awaaraha waayaha kuugsaday canfaadoo ku kala lumay uga mustida anna ulaydhooboon waa kaysa waaye canfaadoo ku kala lumay uga mustida anna ulaydhooboon waa kaysa waaye ayatiinka nolole dhismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa ayatiinka nolole dhismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa ayatiinka nolole dhismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydi noqotaa